wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha somalilan abuukar cabdiraxmaan good ayaa si rasmi ah uga dhagax dhigay deegaanka naqdhamiinjo ee gobolka togdheer dhaambiyood weyn oo cusub waxaa madasha goobjoog ahaa xildhibaano golaha deegaanka ah maamulka deegaanka odayaal iyo boqolaal shacab ah wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha somalilan abuukar cabdiraxmaan good ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay ka go-an tahay haraatirka bulshada miyi iyo magaalo dhaamkani waa dhaam casri ah muddooyinka dambe dhaamanku qaabkii hore waa laga gudbay ama biyahay sii dayn jireen ama biyahay liqi jireen bac qaradoodu fiican tahay tayadooduna fiican tahay baa la dhigayaa waxaa loo dhammaystiraya qaabkii ay lahayd hadday tahay silig hadday tahay taangi loo dhisayo hadday tahay dararkii xooluhu ka cabayeen kiyoskii dadku ka cabayey yani qolkii ijina yani aad iyo aad buu dhammaystiran yahay waana casri waxaana loo baahan yahay ee muhiimaddu tahay marka waxaasoo dhan lanii qabto inaad ilaashataan dowladdii marka waxaasoo dhan nii qabato inaad ilaashataan oo hareeraad ka joogtaan ood bacda ilaalisaan ood ciidda kolba wixii ku soo dhacaad ka qaadaan qaar ka mid ah xubnaha goobjoog ahaa ayaa soo dhoweeyey dhaamkan aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa waxqabadkaa ballaaran ee muuqanaya ee aad qabatay xilkan aad ka qabatay wasaaradda waa tiriibkii afraad aad gobolka ku soo noqoto adigoo mashaariic ka dhaqan gelinaya aad iyo aad baanu wasiirka ugu mahadnaqaynaa mar kasta wasiirku wuxuu dareensaya baahida iyo biyala-aanta ka taagan gobolka togdheer maadaama uu yahay gobolka ugu xoolaha badan biyuhuna ay ku yaryihiin inuu xil gooniya iska saara oo ka warhayana waa uga mahadnaqayaa waxaa farxad noo ahoo kale in deegaanka ka mida degmada burco uu yahay kii saddexaad ee aan kala qayb galo wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha waxayna tusaysaa dadaalka dowladdan uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay ugu jirto in gobolka togdheer ay dhammaantood helaan biyo annagoo reer naqdabiijo cid allaale ciddii wax ka qabanaysa ee balligaa noo samaynaysaba waa soo dhowaynaynaa waana la shaqaynaynaa waana aad iyo aad baanu soo dhawaynaynaa nabad baanu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhawaynaynaa si kastaba bulshada deegaanka naqdhamiinjo ee gobolka togdheer ayaa baahi weyn u qabay dhaambiyoodkan